bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlعaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabih aجmaعiin ama bعdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllah taعalى wamin suraة الshucarاء abwaabu tafsir ayaan soo haynay min aljamic اlkabiir llimam الtirmidiyi raximah اllah taعalى wmin suraة الshucarاء ayuu yidhi wmin tafsiri suraةi الshucarاء qala xadaثna abulأshcad أxmed bn الmiqdaam alcijliyu qala xadaثna mxamed bn cabdالرaحman aلطufaawiy qala xadaثna hisham bn curwata can abihi can caaئiشhaةa qalat lama naزlat hadihi الآayaة markay soo degtay waأndir cashiirataka الأqrabiin qala rasuulu الlahi sal ly slam ya صafiyaةa binta cabdالmuطلب eedadiis waa marka safiya ayuu yidhi yaa faatimata binta muxammadin waa gabadhiisii yaa banii cabdilmualib reer banii cabdilmualibow inii laa amliku lakum anigu idiin hanan maayo min allaahi alla xaggiisa shay-an waxba idinka hanan maayo oo cadaab idinkama celin karow saluunii min maalii maalkayga yacnii xaggiisa iweydiista maa shi'tum waxaad doontaan iga weydiista intaan adduunyada jooga wax waa idin siin karaa laakiin aakhirada cadaab idinku soo socdo idinkama celin karo ayb marka aayadda tafsiirkeeda marka sidaa indaarkii iyo digniintii nebigu sal ll ly slam uu sameeyey waxay ahayd inuu dadkii uga digay maalinkaas oo aynan nasabkiisa iyaga isku hallaynin isaga nasabka uu kala dhexeeyo iyaga keliya inaanay isku hallaynin dabcan nebiga da nasabkiisa dadka nasabka la wadaago hadday iimaanna ku daraan dabcan markaa dee waa khayr iyo fadiilo ay ka helayaan laakiin shayga asalka waa iimaanka man bada'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu ninkii camalkiisu dib u dhigo nasabku soo hormarin maayo ayb marka wuxuu leeyahay ilaa intaad adduunyada joogtaan iimaankii la imaada saxiixa ahaa markaad iimaankii la timaadaan wax waa idiin tari karaa markaasuu ilaahay shafaacadan idiin weydiiyo waa dhacaysaa markaa inuu idin siiyo qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wahakada rawaa wakiicu wagayru waaxidin sidaasay wariyeen hada اlxadiida can hishaam bni curwata can abihi can caaئishata naxwi xadiidi moxamed bni cabdiraxmaan aطufaawey moxamed marka waxaa mutaabiceeyey wakiic wuxuuna ku mutaabiceeyey can hishaamin can abihi can caaishata ayb warawaa bacduhum qaarkood waxay wariyeen can hishaam bni curwata can abiihi can الnabiyi sal l slama mursalan walam yadkur fiihi can caaishata ma sheegin bacdigaas qaala wafi lbaabi can caliyi wabni cabaas qala xadaثna cbd bn xmaydi qala akhbaranii zakariya bnu cadiyi qala xadaثna cubaydاllahi bnu camrin الraqiy cubaydullahi bnu camrin alraqiyu abu wahb alasadiyu hiqat faqiih rubama wahm rawaa lahu asxaabu اlkutb الsitة can cabdilmalik bni cumayri wa huwa cabdilmalik bni cumayr bni suweyd allakmiyu alfarasiyu waa bilfaa'i weeyaan alfarasiy nisbatan ilaa farasin lahu faras oo isagu lahaayo yacnii saabiq aad u dhaqi jiray oo fardaha ka hormari jiray ayaa loo nisbeeyey waxaa la yidhi alfarasiyu sidaas hiqatun fasiixun ayb markii dambena de waxaa ku dhacay marka tagayur ayaa ku dhacay xifdiga xaggiisa warubamaa dallasa ayb rawaa lahu asxaabu اlkutubi sita can muusa bni طalxata wahuwa taymiyu abu ciisa wayuqaalu abu muxamed almadaniyu hiqat can abi hurayrata qaala lama naزlat waandir cashiirataka alaqrabiin jamaca rasuulu llahi salى اllahu alayh wali waslama qurayshan ayuu jamciyey fakasa nebigu waa gaar yeelay wacama waana caam yeelay si caamana waa u hadlayoo quraysh si guud buu ula hadlay haddana dadkiibuu sii kala qaadqaaday oo reer bani haashim reer bani cabdi reer bani cabdimanaaf reer bani haashim reer bani cabdilmualib ilaa eedadiis iyo ilaa gabadhiisa marka ugu sokayso oo faatima radia allahu canha facama waa fakhasa wacama faqaala wuxuu yidhi yaa macshara qurayshin qurayshay in anqiduu anfusakum nafihiina ka badbaadiya min annaari naar fainii laa amliku lakum min allahi aniga alla xaggiisa idinka hanan maayo daran walaa nafcan dhib iyo dheef midna yaa macshara bani cabdimanaaf reer bani cabdimanaafow bani cabdimanaaf marka waa haashim aabbihiisa cabdimanaaf la yidhaha marka waa awowga wuxuu noqonayaa markaasi awowga saddexaad ee nebiga oo sal l slam lanna nebiga waxaa la yidhaha moxamed bnu cabdillaahi bni cabdilmualib waa awowga koowaad ibni haashim waa awowga labaad ibni cabdimanaaf waa awowga saddexaad ayb qolada marka ay awowgiisa saddexaad iskaga soo dhacaan ayuu markaa ayuu ayuu u qaylinayaa anqiduu anfusakum min annaar nafihiina naar ka koriye fa inii laa amliku lakum idiin hanan maayo min allahi alla xaggiisa daran walaa nafcan dhib iyo yani iyo dheeftoona yaa macshara bani qusay anqiduu anfusakum min annaar nafsadiina ka badbaadiya naar waa sii kor buu sii aaday fainii laa amliku lakum daran walaa nafca yaa macshara bani cabdilmualib hoos wadana yimid anqiduu anfusakum min annaar fainii laa amliku lakum daran walaa nafca yaa faatimata binta muxamadin hoos buu haddana sii aado gabadhiisii isaga kasoo go-day anqidii nafsaki min annaari nafsadaada naarka kori fainii laa amliku laki kuu hanan maayo aniga adiga daran walaa nafcan ina laki waxaad leedahay raximan qaraabo ayaad leedahay wasa-abulluhaa waan qoyn doonaa qoyn waxaa loogala jeedaa xiriirin hadda leanna shayga marka uu qallalo waa go-ayaa wuxuu markay qallalaan waa go-aan markay qoyan yihiinna waa waa isku kaban yihiin ayb sidaas macnaha marka wasa-abulluhaa wasa-asiluhaa waay waan xiriirinayaa bibilaalihaa xiriirinteedaan ku xiriirinayaa qoynteeda ayaan qoynaya ayb bibilaalihaa marka waxaa la dabdiyey bilkasri bikasri lbaai lmuwaxadati wa fatxihaa bibilaalihaa iyo bibalaalihaa intaba ayb haddii marka nebigu sal ll ly slama gabadhiisii faatimo uu leeyahay aniga nafsadaada intaad adduunyada joogto naar ka badbaadi dhib iyo dheef aniga kuma hanan karo yacni dhib iyo dheef ilaahay bay gacantiis ku jiraan wixii aniga ilaahay iga kaasiiyo oo allah uu ii idmo un baan kuu qaban karaa hadde taasina aniga gacanteyda kuma jirto allay gacantiisa ku jirtaa marka alle iska raaligeli waayo adigan ayb waa hadal marka aada u qiimo badan waayo dhegtii marka yacni si qalbiga u duleesho ee laabta u duleeshana ay aada wax uga wax ugu qaadanaysa haddii marka nebigu sidaa uu leeyahay marka waxyaabahan kale dadku shafaacada baabkeeda ay ka fahamsan yihiin yaa dareemaya marka in qalad badani ku jiro shafaacadu marka dadku waa annaasu fiiha darafaani wa wasat dadku waa laba daraf iyo dhexdhexaad daraf waa inkirayaaba shafaacada waa khawaarijta iyo muctasilada darafna shafaacadu shafaacadii iyadoo aan shuruud lahayn buu sugayaa shafaaco aan shuruud lahayn oo isaga markaa yacni wuxuu leeyahay cid walbaa waa ii shafeecaysaa kii uu masallaha ag dhigtaba wuxuu u haystaa inuu wax u qaban karo una shafeeci karo ilaa qaarkood markay yidhaahdaan qofkii hebel yacni sheekh hebel ninkii wejigiisa hal mar fiiriyey naar ma gelaya oo ninka yacni sheekhaasi naarta waa asaa kasoo saaraya qaar ay yidhaahdeen dariiqada iyo haddaad gasho oo duruqda iyo dariiqa hiblaaye haddaad gasho waa waad badbaadaysaa iyo waxaas wax jira maaha leanna ilaahay wuxuu leeyahay man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidnihi nebiga ilaahay baa wuxuu dhahayaa fa yuxaddu lii xaddan dadka aan u ergeynayo waa la ii xadaynayaayo intaas u shafeec baa la i dhahaya hal kuma dari karo markaa nebiga intii u shafeec la yidhaha unbuu u shafeecayaa waa in shafaacadii marka kan shafeecayana waa in loo idmo alla u idmo kan loo shafeecayana waa inuu ilaahay raalli ka yahay oo ilaahay wuxuu yidhi walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa malaa'igta isagoo ka hadlayo ma ergeynayaan ilaa waxay u ergeynayaan qofkuu ilaahay ka raalli noqdo ayb dhexdhexaadku marka waxa uu yahay shafaacadiina in la sugo laguna sugo labadaas shardi ayb towxiidkana u asal ah qof aan muwaxid ahayn shafaacada nebiga ma helayo salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ayb shafaacada nebiga ee naar in laga soo saaro ah waxaa helaya qof muwaxid ah oo towxiid adduunyadan kaga baxay ilaahayna waa ka dhahaya walaa yamliku aladiina yadcuuna min dunihi shafaacata ila man shahida bilxaqi wahum yaclamuun fi suurati zukruf ayb cabdullaahi bnu cabaas wuxuu ku fasiray ilaa man shahida bilxaqi ay laa ilaaha ila allahu ayb haddii aad isku qanciso xaqiiqataas ka duwanna ee markaad aakhiro tagta unbaad dhalanteed arki doontaa haddaad dhalanteed isku qanciso qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu gariibu min hada اlwajhi qala xadaana caliy bnu xujrin wahuwa sacdiyu qala xadaana shucayb bnu safwan wa huwa shucayb bnu safwan bn rabiic aلthaqafiy abu yaxya alkuufiy maqbulu alxaafid اlmizi wuxuu ugu tarjamay ramzi oo uga dhigay miim oo muslim ah iyo tam tam waa atirmidi fi shamaa'il iyo siin oo nasaa-i ah marka in tam ramzi looga siiyo waxaa ka fiican ta'diiba in ramzi looga dhigo leanna halkan waa kan riwaayadiisa waabatan meeshaan ay ku jirtaa ibnu xajarna laftiisa tamtaas yaani tirmidi fi shamaa'il unbuu ramzi uga dhigay calaamadna oo ugaga yeelay ayb ayb wamin xaqihi marka in ta'da caadi ramzi loogu siiyo sidaasa xaqiisa uu ahaa can cabdilmalik bni cumayri can muusa bni طalxata can abi hurayrata can الnabiy sal ll slam bimacnaahu qala xadaana cabdullaahi bnu abi ziyaadi wahuwa cabdullaahi bnu اlxakam bni abi ziyaad awowgiisaa loo nisbeeyey alqaطawaaniyu saduuqu qaala xadaana abu zayd wahuwa saciid bnu ws bni haabit albasriyu saduuq lahu awhaam warumiya bاlqadr rawaa lahu abu dawuuda wالtirmidiy can cawfi wahuwa cawf bnu abi jamilata alcaraabiy can qasaamata bni zuhayri wahuwa almaaziniyu albasriyu hiqat qaala xadaanii اlashcariyu abu musa alashcari qaala lama nazla marmarkuu soo degay waandir cashiirataka alaqrabiin wadaca rasuulu llahi sal ll ly slama nebigu wuxuu dhigay usbacayhi labadiisa farood fii udunayhi ayuu yeelay labadiisa dhagood dhexdooda u geliyey qofka marku rabo inuu qayliyo farahu labada dhagood gaashanaya farafaca min sawtihi codkiisiibuu kor u qaaday faqaala wuxuu yidhi yaa bani cabdi manaaf ree bani cabdi manaafow yaa sabaaxaah ayuu yihi qaala markaa yani yaa sabaaxaah waa marka kelmad ou iyaga markaa ugu ugu yeerayeen oo carabtuna isticmaali jirtay waa sabaaxaah iyo yaa sabaaxaah iyo waa nudba iyaa ku jirta waa nudba nam ayb qala hada xadiidu gariibu min hada اlwajhi waqad rawaahu bacduhm can cawfi can qasaamata bni zuhayri can الnabiy sal l slama mursala walam yadkur fiihi can abi muusa wahuwa asaxu qala wmin suuraة الnml qala xadaثna cabd bn xumayd qala xadaثna rawx bn cubaadaةa can xamaad bni slmta can caliي bni zayd wahuwa bn judcaan can أws bni khaalidi can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal ll slm qaal takruju daabatu daabaddaa soo baxayso yani halkan wuxuu u keenay waxay tahay wuxuu fasirayaa aayadda suuraة الnmli ku jirta oo waidaa waqaca اlqowl عalayhim أkrajna lahm daabة min alأrضi tukalimuhm ana الnaasa kanuu biaayaatina laa yuuqinuun ayb taasuu marka keenayaa daabadaasuu rabaa marka inuu aayadda maadaama ay daabadii ku jirta inuu fasiro daabadii baa soo baxayso macahaa maceeda xaal uu yahay khaatamu sulaymaana sulaymaan faraantigiisa iyadoo maceeda uu yahay wacasaa muusaa iyo ushii muuse fatajluu waxay caddaynaysaa wajha almu'mini mu'minka wejigiisay caddaynaysaa oo waa calaamaynaysaa waa wejiga mu'minka wa takhtimu anfa alkaafiri gaalka sankiisana waa shabadaynaysaa bilkhaatami ayay ku shabadaynaysaa ayb xataa ina ahla alkhiwaani ilaa dadka miiska wada fadhiyo layajtamicuuna waa kulmayaan fayaquulu wuxuu dhahayaa haa haa yaa mu'min wa yuqaalu waxaa la dhahayaa haa haa yaa kaafir yacni inta miiska isla fadhisaa waa isgaranayaan ayb iyadaa ilaa calaamaysan wayaquulu haadaa kan wuxuu dhahayaa yaa kaafir yani fayaquulu ay bacduhum liaakhara qaarkood baa qaarka kale ku dhahayo haa haa yaa mu'min wayuqaalu haa haa yaa kaafir wayaquulu hada yaa kaafir wahada yaa mu'min ayuu dhahaya khiwaankaas marka ina ahla alkhiwaani waxaa la dabdiyey alkhuwaan waa la dabdiyey wabilkasrina waa la dabdiyey khiwaan macnuhuna waxay tahay waa dadka miiska meesha wax lagu cunaa la yihaahdaa khiwaan qala hada xadiidu xasan waqad ruwiya hada alxadiidu can abi hurayrata can الnabiy sal l slama min gayri hada اlwajhi fi daabat اlardi xadiidkan cali bnu zayd ayaa ku jira waana daciif ayb wa fi lbaabi can abi umamata waxudayfata bni usayd ayb xadiidka abi umaama musnadkuu ku sugan yahay isnaadkiisuna waa saxiix lafdigiisuna wuxuu ahaa takhruju daabbatu daabaddaa soo baxayso makay ka soo baxee ama geyrkeed dabcan fatasimu nnaasa dadkay calaameynaysaa calaa kharaatiimihim sankay ka calaameynaysaa huma yakmiruuna fiikum ayb waa ciriiri baa marka dadku way isciriirinayaan ayb oo dadku aada bay isu ciriirinayaan xataa yashtariya arajulu lbaciir ilaa ninku ou gato rati fayaquulu ishtaraytuhu min axadi waxaan ka gatay ayuu dhahayaa min axadi almukhatamiin kuwii sanka ka calaamaysnaa baan ka gatay midkood dadku saas isdhahayaan yani sida ay calaamadda u muuqanayso dadkuna ay afkooda ugu badanayso weeyaan macnayuu tilmaamaya xadiidka xudayfana imaam axmed baa wariyey iyo muslim laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa taraw cashra aayaatin ilaa aad ka aragtaan duluuca shamsi min maqribiha waddukhaana waddaabba daabaddii marka xadiidkaana waa kawa tilmaamaya ayb ee midkan baa marka waxay wadataa ushii nabi muuse iyo khaatamkii sulaymaan iyo midkaas baan ansixin ayib calaameyntaasina de marka way ansaxday qiraa'aadka qaar salafka laga wariyey waxaa ku jirta waidaa waqaca alqowlu calayhim akhrajnaa lahum daabata min alardi taklimuhum taklimuhum marka la dhaha macnuhu waxay tahay way waa dhaawacaysaa yani waa calaameynaya waay marka macnuhu ayb marka ugu yaraan qiraa'adaasi tafsiir waa iska gelaysaa marka ayb qaala wamin suurati اlqasas qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaanaa yaxya bnu saciidi can yaziid bni kaysaan qala xadaanii abu xaazimin اlأshjaciy wahuwa salmaan can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slama licamihi wuxuu ku yidhi adeerkii qul laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allahu dheh ashhad laka aan kuu marqaati furaya adiga bihaa kelmadda aan kugu marqaati furaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayb laa ilaha illa allahu dheh meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dhihidda laa ilaha illa allahuda inay shardi tahay oo qofka isagoo afkiisii qabo hadduu dhihi waayo laa ilaaha ila allahu qalbiguu ka rumeeyey ma anfacayso waa inuu laa ilaha illa lahu yiraahdo ayb marba haddii afkiisu cillad aanay haysanin ayb meeshaana marka de ashaaciradu iyagu shardi maahan bay leeyihiin dhawaaqa oo qofka iimaankiisu waa ansaxayaa hadduu qalbiga un iskaga qabto waxaanan ka hadlaynaa bay yidhaahdeen gaal qof gaal ahaa baan ka hadlaynaa weliba afkiisa qabo waa gaal buu ahaa waa hadli karaa laa ilaha illa llah weligiis kuma dhawaaqin suurtagal waayo inuu mu'min yahay weliba iimaankiisu kaamil yahay muxuu u diidayaa marka laa ilaha illa allahu haddouba dhihi karo aanu muxuu u diidayaa marka waa irjaa weliba aada quluwi uu ku jiro kutubahan xataa caqaa-idu sabcaha ay ku tilmaamaan kuwan sharxayo tuxfatulmuriidka iyo way dhigayaanba saas lafteedu u dhigayaan waxaas marka qof muslima see loogu qanci karaa hadduusan dhunsanayn qofku waa yacni shubha iyo ahwaa baa dhuminaysa wax walba waa iskaga qancayaa marka ayb nebigu dadka marka gaalo iyagoo ah ay islaamayaan tawxiidka u qaba jirin qof marka tawxiidkiina awoodo haddana aan dhehaynin waa mu'minna la leeyahay masu ma anfacaysa qaala wuxuu yidhi abu aalib marka lowlaa an tucayiranii haddii lala yahay an tucayiranii inay iceebeynayso qurayshun quraysh maxay ceebeyntoodu waa maxay inamaa yaxmiluhu waxay dhahayaan waxaa ku xambaaray calayhi kan korkiisa waxaa ku xambaaray aljazacu argagax markuu dhimo raba ayuu yidhi waa cabsaday argagax baa ku xambaaray sidaas haddaanan ka baqaynin inay quraysh igu ceebeynayso la aqrartu bihaa caynaka ishaadan ku xasilin lahaa waa kugu qaboojin lahaa isha waan kugu ilqaboojin lahaa abu aalib marka waxaa ka muuqdo nebiga runnimadiisa iyo risaaladiisa inay sax tahay waa waa qiray afka waa ka qiray laakiin isaga maxaa ka maqan marka cinaad buu la yimid marka inuu hoggaansamo risaaladii ou qiray inuu u hoggaansamo waa diiday kufrigiisu marka waa kufru cinaad ayuu ahaa iqraarku isagu marka waa qabay inuu qirayna waxaa ku tusaya waa kii yihi lowla almalaamatu ow xidaaru masabatin lawajadtanii samxan bidaka mubiina wuxuu yidhi haddii aanan ka cabsanaynin cay iyo waxyaabahaas waa waa iga heli lahayd buu leeyahay walaqad calimtu biana diina biana diina muxamadin khayra adyaani lbariyati diinan waan ogaaday uu yihi moxamed diinkiisu inuu ugu kheyr badan yahay diimaha marka diinta islaamku waa fiican tahay laguma islaamo marka haddii waa fiican tahay lagu islaamayo abu daalib muslim uu ahaan lahaa maxaa ka maqan marka isaga marka diintaas wanaageeda ou qiray iyo saxnimadeeda ou qiray kaalay rumey waa diideen kaalay rumey waa diideen ayb kufriga akbarka marka ilaa shan ama lix baa loo qaybiyaa baqawi tafsiirkiisa awaa-ilka suurat lbaqara ku keena in aladiina kafaruu sawaaءn calayhim markuu fasirayo ibnu اlqayimna wuxuu ku keenayaa madaariju saalikiinka kufriga akbarka inuu anwaac juxuud buu leeyahay cinaad buu leeyahay ibaa waistikbaar buu leeyahay wuxuu leeyahay nifaaq buu leeyahay shaki buu leeyahay waa noocyo badan yahay kufrigu keliya jahli ma aha faanzla allahu caza wajala alla wuxuu soo dejiyey inaka laa tahdii man axbabta adigu ma hanuunin kartid cidaad jeclaysato walaakina allaha yahdii man yashaa laakiin allah hanuuninaya ciduu doono qaala hada xadiidu xasanu gariibu laa nacrifhu ila min xadiidi yaziida bni kaysaan qaala wmin suurati اlcankabuut qaala xadaana moxamed bnu bashaar wmoxamed bnu lmuhanaa qala xadaana moxamed bnu jacfari wahuwa gundar qala xadaana shucbatu can simaaki bni xarbi qala samictu muscaba bna sacdi yuxadiu can abihi sacdi ayuu ka ka warinayaa qaala wuxuu yidhi unzilat fiya waxaa la soo dejiyey aniga shanigayga arbacu aayaatin afar aayadood fadakara qisatan buu sheegay faqaalat umu sacdin umu sacd waxay tidhi alaysa qad amara allahu bilbiri alla miyownan amrin biri waalidka in baari loo noqdo ilaahay miyownan amrin wallaahi baan ku dhaartay laa atcamu طacaaman cunto ma cunaayo walaa ashrabu sharaaban sharaabna ma cabayo xataa amuuta ilaa aan dhinto ow takfura ama adiga aada gaalowdo haddii waalidkii inaad adeecdood maqashaa lagu amray oo diinkaagu uu ku faraya anu waxna ma cunayo mana cabaayo ilaa aan dhinto ama adiga aada gaalowdo oo aan tayda aada usoo laabatay leedahay iyadoo gaalal waa marka qaala waxa uu yidhi fa kaanuu waxay ahaayeen idaa araaduu hadday doonaan an yudcimuuhaa inay quudiyaan shajaru faaha afkeeda ayay markaa ay kala qaadayeen ayb fanaزlat hadihi اlآaya aayaddan baa marka soo degtay wawasayna اlinsaana biwaalidayhi xusna wain jahadaaka litushrika bi wain jahadaaka litushrika bima laysa laka bihi cilm falaa tuطichmaa ilaya marjicukum jamiica fayunabi'ukum bima kuntum tacmaluun hadday markaa kugula dadaalaan inaad ii shariig yeesho waxaadan cilmi ulahayn ha adeecin fii suurati luqmaanna alla wuxuu yidhi falaa tudichumaa wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufa ayagoo gaalaha marka adduunyada wanaag kula dhaqan adeeg ayb qaala hada xadiidun xasanu saxiix hadda marka aayaddii cankabuud u fasiraya qala xadaثna maxmuud bnu haylaan qala xadaثna abu usamata wacabdullahi bnu bakrin الsahmiy can xaatim bni abi صagiirata can simaak bni xarbin can abi صaalixin can umi haani'in can الnabiy sal ا l slama fii qowlihi tacaalى wataأtuuna fii naadiikum اlmunkar wataأtuuna waxaad la imaanaysaan fii naadiikum meelaha aada isugu timaadaan golayaalkiina naadigu waa golaha golihiina dhexdiisa waxaad kula imaanaysaan almunkara munkar baad ku samaysaan qaala wuxuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen yakhdifuuna waxay fargan ku tuuri jireen ad khadfigu waa farganka waa yacni dhagaxda yaryarkaa ee marka farganka fargankaasaan u aqaanayb ahla alardi ayay dhagax ku tuuri jireen oo ay fargan ku tuuri jireen wayaskharuuna minhum waana ku jees jeesi jireen dadka dadkay ku dheeldheeli jireen dhagaxna waa ku tuurtuuri jireen intay dhagax ku tuuraan qofkii markuu soo jeestay ku qosqosli jireen dadku haddii ay tala la-aan ku dhacdo iyagu marka caqligooduna qofkii isagoo weyn oo qoloftiisu weyn tahay baa wax xigmadana aynan ka soo baxaynin ficilkiisana haddaad u dhabagasho wax xigmada aynan ku aynan ku jirin qofka marka ficilkiisuna inay xigmadi ku jirtaa fiican hadalkiisuna inuu hadal xigmad ku jira uu yahay hadduu intaa waayo waa bis waay ayb xigmadana waxaa laga helaa qur-aanka iyo sunnada in aada loo bartoo la fahmo oo alimaam alxaakim abu cabdillahi alxaafid waxa uu yidhi imaam axmed war uu yidhi buu aad ula yaabay laa tazaalu daa'ifatun min ummatii daahiriina cala alxaqi ayuu wuxuu yidhi in lam yakunuu min ahli اlxadiidi falaa adri man hum markaasuu xaakim waxa uu yidhi qofka nafsadiisa uga xaakim dhigo man amara calaa nafsihi bisunna qofkii nafsadiisa sunnada uga xaakim dhigo nadaqa bilxikmati xikmada u ku dhawaaqaa buu yidhi warkiisu mar war xikmadaysan ayb dadka aan xikmadda lahaynna waxaa laga yaabaa qofka xikmadda leh warkiisu inuu bilaash leeyahay bilaash inuu leeyahay qaala hada hada xadiiثu xasan inamaa nacrifuhu min xadiiثi xaatim bni abi صagiirata can simaakin xadiidkan isnaadkiisa isaga dacfi baa ku jiro abu saalix waxaa weeyaan ayaa ku jira abu saalix mawla umi hani ismuhu baadaan wa yuqaalu baadaan binnuuni waana dacfi baa ninkaa dacfi baa ku sugan ayb qaala xadahanaa axmed bnu cabdata adabiyu qaala xadahanaa sulaym bnu akhdar whuwa sulaym bnu akhdar albasriyu hiqat daabit can xaatim bni abi sagiirata bihada lisnaadi naxw labada riwaayaba abu saalixa waa ku jira qaala wamin suurati ruum suurat ruum tafsiirkeeda qaala xadahanaa nasr bnu caliyin aljahdamiy qaala xadahanaa almuctamir bnu sulaymaan can abiihi can sulaymaan alacmash ayb whuwa sulayman bnu mihraan can caطiyata can abi saciidin qaala lama kana ywmu badrin markay ahayd daharat iruumu ruum way ka adkaatay calaa farisa far calaa farisa faris bay ka adkaatay faacjaba dalika اlmu'miniin arrintaa mu'miniintii bay farxad gelisay fanaزlat waxaa soo degtay aliflaam miim gulibat الruum ilaa qowlihi yafraxu lmu'minuuna binasri illaah qaala fafarixa almu'minuuna mu'miniintii way farxeen biduhuuri ruum ruum adkaanshadeeday ku farxeen calaa farisa ay ka adkaadeen sababkana isagaa sheegi doono xadiidka dambaa keenaya leanna reer ruum waxay ahaayeen ahlu kitaab farisiyiintuna waa majuus dabcaab u dhow wathaniyiin bay ahaayeen marka ahlu kitaabku waa ka dhow yihiin si marka loo fiiriyo kuwan wathaniyiinta waa ka dhow yihiin ayb saas baa marka s sidaabaa marka tan ay u dhacday marka ayb qala xadatana qala hada xadiidu xasanu gariib min hada اlwajhi xasan marka nusak qaar kuma soo aroorin lakiin caamatu nusak waa ku taallaa qala hada xadiidu xasanu gariib min hada اlwajhi hakada qara'a nasr bnu caliyi halabat alif laa miim halabat الruumu cafwan aday gulibadan halabat الruumu sidaasuu nasru bnu caliyin akriyey oo qeynka inuu kor dhigan yahay way adkaatay ruum qaala xadaana alxuseyn bnu xurayth qaala xadaana mucaawiyat bnu camrin can abi isxaaq alfazariy abu isxaaq alfazari imaam weyn buu ahaa weliba siyarka aad siyarka aada u yaqaan huquurtana joogi jiray aadna yani weliba u yaqaano axkaamta yani jihaadka iyo waxyaabahaas can sufyaana can xabiib bni abi camrata can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin fi qowli اllahi tacaala aliflaamiim gulibat الruumu fi adna اlأrd qaala wuxuu yihi gulibat wagalabat gulibad waa laga adkaaday ruum wagalabad wayna adkaatay marna waa laga adkaaday marna iyada adkaatay qaala kana almushrikuuna mushrikiintu waxay ahaayeen yuxibuuna waxay inay jecel yihiin inay jecel yihiin an yadhara ahlu faris ahlu faris inay adkaadaan cala ruumi ay ka adkaadaan liannahum maxaa yeelay iyaga iyo waiyaahum iyaga ahlu awthaanin dad asnaamay isla caabudaan wa kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen yuxibuuna inay jecel yihiin an yadhara aruumu ruum inay adkaato calaa faris ay ka adkaato liannahum ahlu kitaabin waa kitaab dad u saaxiiba meeshaan marka waxaa laga qaadanayaa laba qolada dadku ayaga oo baatil ku jiro haddana in ay baatilkooda uu kala khafiifsan yahay oo iyaga laftooda baatilku hal martaba inuunan isla ahayn ayb yaa la yaa laga qaadanayaa qisada ayb ibnu taymiyana aad buu arrimaha kutubihiisa uga hadlaa weliba kitaabkan al-istiqaama la yiraa iyo ayuu aada uga hadlaa ayb meesha marka ahlu bidacna saasoo kale wa isku laysuu calaa darajatin waaxida hal darajo ma wada joogaan way kala dhow yihiin akhdaa'dooduna isku miisaan male bidacda qaarkood yacni bidac mukafira waay qaarkoodna bidac mukafira ma aha oo salafku waxba kuma aynan yani gaalnimay waxba kuma aynan sheegin waxyaabahaas marka hadday adu isaga kaa dhex daataan waa wareer hadday laakiin noqoto un kii u dambeeya haddaad ugu necbanaato yani kii ugu dambeeyood adiga yacni masalan yacni aada dad isuguba dhoweydeen oo masaa'il ama wax yar isku khilaafteen haddaad dadka ugu nacdo oo tiraa isagaa wuxuu ka xun yahay wax kasta oo gaalkii ama waa ka xun yahay ama mubtadicadii yacni bidcadooda aan warkaba ku jirin haddaad tiraa marka waa miisaan la-aan uun wax layska wado waana dadka waa ku badan yihiin dhalinyaraha fadakaruuhu liabi bakrin bay u sheegeen fadakarahu abu bakrin lirasuuli llahi sala ll slam abu bakar nebiga ayuu u sheegay qaala amaa inahum iyagu sayaqlibuuna way adkaan doonaan reer ruum waa adkaan doonaan fadakarahu abu bakrin lahum abu bakar iyagiibuu u sheegay waa mushrikiintii faqaaluu waxay yidhaahdeen ijcal baynana wa baynaka ajalan waqti noo samey ani adiga waa adkaanaysaadan aada leedaha goormay adkaanayaan waqti noo noo yeel fa in daharnaa haddaan anagu adkaano kaana lanaa kadaa wakadaa yacni haddaan anagu kaa yeelano wa kaana lanaa waxaa noo sugnaanaya kadaa wakadaa sharad baa la dhiganaa marka wa in dahartum haddaad adkaataan idinku oo tiinu ay noqotana kaana lakum kadaa wakadaa intaa waxaya waxaabaad leedihiin fa jacala ajala khamsi siniin abubakar marka shan sano ayuu waqti ka yeelay muddo shan sana falam yadharuu maynan adkaanin fadakara dalika linabiyi sal ll slam nabigu u sheegay faqaala alaa jacaltahu ilaa duun maad ka yeeshid ilaa duuna qaala wuxuu yihi uraahu lcashr yacni duuna alcashri shan intaad ka dhigayso toban ka yar maa dhahdi toban ka yar marka la yidhaha marka ilaa sagaal waa waa waa ku dhacaysa qaala saciidun saciid waxau yihi waalbidcu maa duuna alcashri bidcina waa wixii toban ka yar saddex ilaa sagaal inta udhexayso ila ilaahay wuxuu yihi aliflaamim gulibat iruumu fi adna alardi wahum min bacdi galabihim sayaqlibuuna fi bidci siniin bidciguna waa toban wixii ka yar ayb qaala uma daharat iruumu bacdu ruum ayaa markaa guulaysatay qaala fadalika qowluhu tacaala aliflaamiim gulibat iruum ilaa qowlihi yafraxu lmu'minuuna binasri illah mar walbana de dowladaha uun waaweyn dadku waa ka sheekeeyeen oo markaa la joogo uun bani aadamku adduunyadu ku nool yahay ee adduunyadaas wixii uun saydara iyo ororad iyo ku leh sheekadooda waa ku badanta taasi marka qofku inuu wax ka ogaado dhib male iyadan ayb qaala sufyaanu sufyaan waxau yihi samictu waxaan maqlay anahum daharuu calayhim yowma badrin inay ka adkaadeen qaala hada xadiidu xasanu gariib inamaa nacrifuhu min xadiidi sufyaan athawriy can xabiib bni abi camrata qala xadaana abu muusa mxamed bn lmuhana qala xadaana mxamed bnu khalid bni cahmata wahuwa alxanafiyu albasriyu saduuqun yuqdi qala xadaana cabdullahi bn cabdiraxmaan aljumaxiyu wa huwa ninkan abdla cabdullahi bn cabdiraxmaan aljumaxiy ayaa la yidhaha rawaa canhu halaaatun saddex qof baa wax ka warisay falam yacrifhu ibnu maciin ibnu maciin ma garanin cuثmaan bnu saciid addaarimi markuu weydiiyey uu yidhi ninkan ma taqaanaa qaala laa acrif ma aqaan buu yihi ibnu cadiy aljurjaani isaguna wuxuu yidhi waa majhuulun majhuul buu ku tilmaamay ibnu xibbaanna waa tawhiiqiyey tirmidi keliyaana u wariyo ayb qala xadaanii ibnu shihaabin الzuhriy can cubayd اllahi bni cabdillahi bni cutbata can ibni cabaas ana rasuula اllahi sal l slama qaala liabi bakrin fi munaaxabatin abubakar buu ku yidhi nabiga abubakar buu ku yidhi fii munaaxabatin sharad shanigiis munaaxabadu waa dadku inay sharad dhigtaan waxaan saanay noqona iyo ma noqonaysa sharad marka inay dhigtaan wahiya almuraahanatu muraahanana waa layadaa aliflaamiim gulibat iruum alaxtatta nabigu marka wuxuu ku yidhi abubakar alaxtatta maad yacnii ixtiyaad samaysid reebatid oo dadaashi ixtiyaadku marka waxay tahay qofku yani shan marka aada dhehaysa maa ilaa toban ka dhigatid ixtiyaad aada geshi fa ina albidca bidcigu maa bayna talaatin ilaa tiscin waa saddex ilaa sagaal inta udhexaysa maxaad adiga shan uga dhigatay ood iskugu soo yaraysay macnaha ixtiyaadku marka wuxuu noqonayaa toban ka yar in la yihahdo qaala hada xadiidun xasanu gariibun ayb bacd nusaxa gariibun bis baa ku taal xasan male min hada اlwجhi min xadiidi الzuhriyi can cubayd اllahi can ibni cabaas qala xadaana mxamed bnu ismaaciil wahuwa اlbukhaariyu qala xadaana ismaaciil bnu abi uways qala xadaanii bnu abi الzinaad can abi الzinaad can curwata bni الzubayr can niyaar bni mukram alslamiy ninkan waa saxaabi ilaa waqtigii mucaawiya u noolaa ayb radia allahu canhuma qala lama naزlat aliflaamiim gulibat iruumu fi adna alardi wahm min bacdi galabihim sayaqlibuun fii bidci siniin fakanat farisu faris waxay ahayd yowma naزlat hadihi اlaayatu aayaddan markay soo degaysay qaahiriina liruum kuwa ruum qahray oo qasbay oo ka adkaaday bay ahaayeen wa kana lmuslimuuna muslimiintuna waxay ahaayeen yuxibuuna duhuura اruumi calayhim ruum adkaanshadooda ayay jecla ayay jeclaanayeen calayhim calaa farisa faris ay ka adkaadaan liannahum maxaa yeelay iyaga iyo waiyaahum iyagu ahlu kitaabin bay ahaayeen wafii dalika qowluhu tacaala wayowma-idin yafraxu lmu'minuun binasri اllahi yansuru man yashaau wahuwa alcaziizu اraxiim fakanat qurayshun tuxibu duhuura faris bay iyaguna jeclaayeen faris guusheeda liannahum maxaa yeelay iyaga iyo waiyaahum iyaga laysuu biahli kitaabin maynan ahayn walaa iimaanin ahlu iimaanna ma ahayn bibacin kuwa rumaysan kuwa rumaysanna maynan ahayn bibacin rumaysan falamaa anzala allahu tacaala hadihi اlaaya meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa nasaaradu inay bachiga rumaysan rumaysan yihiin falamaa anzala allahu alla markuu soo dejiyey tacaala hadihi laayata aayaddan kharaja abubakrin sidiiq ayaa baxay yasiixu isagoo qaylinaya fii nawaaxi makata maka dhinacyadeeda oo aayaddan akrinayo qaylinayo aliflaamiim gulibat iruumu fii adna alardi wahum min bacdi galabihim sayaqlibuun fii bidci siniin qaala naasun dad waxay dhaheen min qurayshin reer quraysh a liabii bakrin ku yidhaahdeen fadalika baynanaa wa baynakum innaga iyo idinka kaagaas baa dhexdeenna zacama saaxibukum wuxuu ku andacooday saaxibkiina nebigay ka wadaane zacama bay dhahayaan ana aruuma ruum sataglibu farisan faris inay ka adkaan doonto fii bidci siniinna uga adkaan doonto dhowr sano gudahood afalaa nuraahinuka calaa haada ma kugula sharanta sharatannaa kan qaala balaa buu yidhi wadalika qabla taxriimi rihaan waxayna ahayd sharadka intaan la xarimin fairtahana abuu bakrin wlmushrikuuna abuu bakr iyo mushrikiintii baa sharad dhigtay watawaadacuu rihaana sharadkiibay marka ayay yacnii hoos u dhigeen wa qaaluu liabii bakrin waxay ku yidhaahdeen kam tajcalu lbidca bidcigan oo qr nabigiinu sheegay yacnii qur-aankay ka wadan lagu sheegay imisaad ka dhigaysaa halaata siniina ilaa tisci siniin saddex ilaa sagaal sano fasami baynanaa wa baynaka waxaad noo magacowdaa wasatan saddexda iyo sagaalka dhexda nooga qabo tantahi ilayhi qaala wuxuu yihi fasamuu baynahum sita siniin ayay magacaabeen qaala famadati situ lixdii baa tagtay siniina qabla an yadharuu intaynan ruum guulaysanin faakhada almushrikuuna rahna abi bakrin lix biloo lixdii sano waa la gaaray abubakar yacnii welina maynan guulaysanin ruum abubakar marka sharadkii waa laga qaatay falamaa dakhalat asanatu asaabicatu sanadii toddobaad markay soo gashay daharat iruumu calaa faris ruum faris way ka adkaatay facaaba almuslimuuna calaa abi bakrin muslimiintii abubakar bay markaa yacnii canaanteen uma ay yacnii wixii uu sameeyey ee lixda sano uu u magacaabay bay ku ceebeeyeen tasmiyata sitti siniina lixda sano magacaabidooda lianna allaha tacaala qaala fii bidci siniin buu yihi qaala wa aslama cinda dalika naasun kathiir arrintaa markay dhacday dad badan baa islaamay lianna qeyb ayaa laga warramay sidii own u dhacay markaa dad badan way muslimeen qala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariibu laa nacrifhu ila min xadiidi cabdالرaحman bni abi الzinaad qala wmin suurati luqman xadaثna qutaybatu qala xadaثna bakr bnu mudr can cubayd اllahi bni zaxrin can caliy bni yaziida can اlqasim abi cabdالرaحman can abi umamata can rasuuli اlahi sal ه slm qaal la tabicu اlqaynaati ha iibinina kuwa yani heeso walaa tashtaruuhuna ha gadanina walaa tucallimuuhuna waxba ha barinina ayb walaa khayra khayr kuma jira fii tijaaratin tijaaro fiihinna kuwaa dhexdooda ay yihiin wa hamanuhuna xaraamun lacagtooduna waa xaaraam fii mili hada unzilat kan oo kale ayaa kusoo degtay hadihi alaayatu aayaddan wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiidi liyudila can sabiili اllah ilaa aakhiri اlaaya xadiidkan isnaadkiisa dacfi baa ku jiro cali bnu yaziid alalhani ayaa ku jira dacfi qaala hada xadiidu gariibu inamaa yurwaa min xadiidi اlqasim can abi umamata wاlqasimu hiqat wacaliy bnu yaziida yudacafu fi اlxadiid qalahu moxamed bnu ismaaciil baa yiri laakiin aayadda in lagu fasiraayo qinaha iyo heesta saxaabada ibnu mascuud iyo keyrkiiba waa ku fasireen qala wmin suurati sajda qala xadaثna cabdullahi bnu abi zina cabdullaahi bnu abi ziyaadin cabdاللahi بن الحkم بن أbي زiyاd qala xadaثna cbdالعaزيز بن cbdاللahi الأweyسي عن سlayman بن بlال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن maliki أna hadiه الآيaةa تتjافى جuنوبهم نزلت waxay kusoo degtay fi اntiضاari الsalaati salaada sugashadeeda alati tudcى الcatma salaada cishaha lagu loogu yeero catamada caweysinta loogu yeero n hadaad mqrb intaad tukata cishaha ku sugta meesha aayaddan baa lagu fasiro tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfa waطamca wmima razaqnaahum yunfiquun qala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariib la nacrifhu ila min hada اlwجhi qala xadaثna bnu abi cmar qala xadaثna sufyaan can abi zinaad can اlأcraj can abi hurayrata yblgu bih الnabiya slى اllahu عalayh waslm qaal qala اllahu tacaalى alla wuxuu yidhi acdadtu licibaadi الsaalixiin addoommadeyda susuuban waxaan u diyaariyey maa laa caynun ra-ad il waxaynan arkin walaa udunun samicad dheg aynan maqlin walaa khaطara aan ku yacnii aan gelin oon ku dhibcin calaa qalbi basharin bashar qalbigiina aan soo gelin aan kusoo dhicin macnaha watasdiiqu dalika kaagaa rumayntiisana fii kitaab illahi caza wajalla buu ahaaday falaa taclamu nafsu ma ukfiya lahum min qurati acyun qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaثna bnu abi cumar qala xadaثna sufyaan can muطarif bni طariifi wacabdilmalik huwa bnu abjar anahmaa samicaa ashacbiya ayay maqleen yaqulu samictu lmugiiraةa bna shucbata clى اlmimbari mimbarka korkiisa yarfacuhu ilaa rasuuli اllahi sal ly slam isagoo nabiga u koryeelaya yaquulu dhahay ina muusaa sa'la rabahu muusa rabbigii buu su-aalay faqaala ay rabbi rabbiyow ayu ahli اljannati jannada kee ahoo adnaa ugu hooseeyo oo hooseyn badan mansilatan xagga derajada dadka jannada ku jira yaa ugu derajo hooseeyo qaala rajulu nin yaatii imaanaya bacdamaa yadkhulu ahlu ljannati ljannata nin imaanaya weeyaan markay ahlu jannadu jannada galaan fa yuqaalu lahu waxaa la dhahayaa udkhul gal fayaquulu wuxuu dhahayaa kayfa adkhulu see u galaa waqad nazaluu manaasilahum dadkii iyagoo degay meelihii ay degayeen wa akhaduu ay qaateen akhadaatihim waxyaabihii ay qaadanayeen qaala wuxuu yidhi fa yuqaalu lahu waxaa lagu dhahayaa atardaa raalli ma ku noqonaysaa an yakuuna laka inuu kuu ahaado maa intii kaana u ahayd limalikin boqor min muluuki dunya yacnii jannada inaad ka hesho inta boqor boqorada adduunyada ka mida oo adduunka ku lahaa fayaquulu nacam haa buu dhahayaa ay rabbi qad radiitu raalli waa ku noqday fayuqaalu lahu waxaa la dhahayaa fa ina laka waxaa leedahay haadaa kan la sheegay wamilahu wamilahu wamilahu isagoo kale isagoo kale isagoo kale fayaquulu wuxuu dhahaya qad radiitu yaa rabbi fayuqaalu lahu faina laka hada ayaad leedahay wacashrata amhaalihi toban la mid ah fayaquulu radiitu ay rabbi fayuqaalu lahu faina laka maca haadaa kan lagu siiyey la jirkiisa waxaa kuu sugnaaday ood le la leedahay ma shtahat nafsuka naftaadu waxay jeclaysato waladat caynuka ishaaduna ay ku macaansato yani falaa taclamu nafsu maa ukfiya lahum baa laga bixina ayb iyo faman kana mu'mina kaman kana faasiqa laa yastawuun aayaadkaas baa marka laga bixina ama اladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati falahum janaat اlma'wa nuzla bima kanuu yacmaluun qala hada xadiidu xasanu صaxiix warawaa bacduhm hada اlxadiida can الshacbiy can اlmugiirة walam yarfachu wاlmarfuucu asaxu marfuuca ayaana asaxnimo badan oo xadiidka muslim baaba wariyay hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed